asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenni murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna inta badan aynu ku wadaagno howlo fara badan oo bardaboolan yahay badhna isku dadan yahay kuwana isku dadban yihiin qaarna qayaxan yihiin xubnahaasoo kale ah xubno murtiyeed sheekooyin hore oo dhacay kuwa tusaalayaal ah mahmaahyo geed fadhi ah iyo kuwo hagoog sare ku daboolan waxaasoo isku dahaaran ayaynu ku kala dedejinaa innaga oo rabna inaynu maaragtay an qiimo sare siina afkeenna dadkeennuna ay fahmaan bal afkeen oo uu afkoodu noqdo mid iyaga ku filan waayahan dambe dhibaatooyinka ina haysta waxaa ka mid a inaan afkeennu inugu fillayn sababta afkeenna inoogu fillaan waayeyna waa qayb ka mid a wadaniyad xumada ama waa qayb ka mid a daljir xumada taasoo ah inaynaan innaga lafteennu isku kalsoonayn aynaan dhulkeennana ku kalsoonayn dhaqashadeennana ku kalsoonayn dhihideennana ku kalsoonayn maaragtay dhowrashadeennana aynaan ku kalsoonayn maadaamayna intaa ku kalsoonayn dee wax walba waxay noqon hayaan inay inugu filaan waayeen oo aad dhahdo ingiriis wuxuu yidhaahdaa iyo carabi wuxuu ku mahmaahaa in afkaaguba uu noqdo ama aad qowlkiiba sidaa ka dhigataa taas ayaynu maaragtay ka hortegaynaa markaan soo qaadanayno annagu sheekooyinka noocana waxaa weeye qofku inuu noqon karo mid isagu isdeeqay sead isu deeqday dee adiga ilaahay baa ku deeqay ilaahay baa ku deeqo wuxuu kaa dhigay qof bili'aadana oo karaamaysan oo diin leh oo caqiide leh oo garasho leh oo iimaan leh ilaahay baaba saa kuu deeqee adigu seed howlahaagii kale inta isu deeqi weyde howlahaagii yaryaraha ilaahay ku yidhi qabso miyaa adigu isdeeqi weyde ilaahay baaba kaaga deeqay cid kaste waxaa weeye marka xubinteennan maantana waa mid ka mid a saddexley saddexley ku dahaaran saddexley saddexley ku dahaaran ayaa la dhahaa waxay leedahay saddex waad ishaysaan xubintan murtida maanta waxay leedahay saddex baad ishaysaan haye mid baad haysaa waa hunguri mid waad ishaysaan mid waad ishaysaan oo waa hawo waad legdamaysaan waa hawo marna waad ku guulaysan marna waad ku hanjabaysaa ama way kaa adkaanaysaa midna wuu ku hayaa midka ku hayaana waa haddaadi balaad igu fiirso waxay ku leedahay xubintani saddex baad ishaysaan mid baad haysaa waa hunguri midna waad ishaysaan waa hawo waad legdamaysaan iyo dee kama reyn kartid hawadaada ma gaari kartid mar walba xunbaa qabyo ka waa midda saddexaade waxa uu ku leeyahay midna wuu ku hayaayo waa haddaadi halkaas marka markay marayso adiga waxaa kula jira maadaama oo malakumoodku inuu kuu soo jiro iyo meeluu kuu soo marahayo iyo xilli uu ku qaban aada ka warrabin inaad mar walba ku xisaabtanto geeridu inay kaabiga kuu tahay aadna hadhowna labadii aad ishayseen ama mid aad hayseen ama mid aad legdamayseen ayna ahayn ay tahay mid xilligii la gaadho wadkaagu markuu galo mid kulegdi oo kow kaasiin inay tahay aadna markaas iilkii yaraa lagu dhex dhigi oo aad ku xisaabtanto marka horta bal wax kale ay dambeeyaan geerida maxaan kaga gaashaantaa si aad uga gaashaamanaysaa adiga oo hoggaansan dhimo ilaah subxana wa tacaala wuxuu inagu yidhi ah soo dhimanin idinkoon muslimiin ahayn idinka oon muslimiin ahayn markaa dee maxaaba adiga horta aad waxaan farada badan isbaarada iyo tuugada iyo khiyaaladda iyo qabyaaladda iyo laaluushka iyo hoog iyo baa maxaa ku daba dhigay haddiiba lagu yidhi hasku soo dhiman adoon muslim ahayn ma muslimnimadaada ayr ku dadaashid oo muslimnimo qiimaysan oo aad iyo aad maaragtay isu ilaalisay oo karaamadeedii wadata baa ku dadaashid inaad noqoto marka mahmaahda maanta aan soo qaadanayno xubinteenna murtida maantana idamkii eebe waxaa la yidhi gar waa loo islaam gar waa loo islaam